maalintii shalay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaad hubaysan ayaa ka bilowday deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay xiisadu ka taagnaayeen inkastoo aan weli la soo warin tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay haddana waxa ay xoguhu tibaaxayaan in rasaas teelteel ah weli laga maqlayo halka ciidanka ay isku hor fadhiyaan tani ayaa sidoo kale sababtay in uu barakac ka bilowdo deegaanka ceelbaraf waxaana xaaladihii ugu dambeeyey ka waramay mid ka mid ah dadka deegaankaas isagoona carabka ku dhuftay in uu dagaalkaasi ka dhashay khasaaro baaxad leh oo kala gaaray maleeshiyaadka hubaysan iyo ciidamada dowladda federaalka niyow ceelbaraf waxaa ka taagan dagaal xoog laha ka dhacan ma garata dagaalka wuxuu ka dambeeyey yani xiisad yani daba taagneed niman askar ahoo habeen dhexdaas ee lagu dilay ceelbaraf kadib waxaa dowladda ciidamo ee soo dirtaa waxay yimaadeen deegaanka ceelbaraf markii ay yimaadeen kadib waxay halkaas kasoo qabteen gudoomiyihii ceelbaraf iyo odayaal oo yani oo maleeshiyaadka yani inay gabaad u ahaayeen la sheegay ma garat kadib niyow xiisadii markii ay taagneed ciidamadii iyo maleeshiyaadka macnaha gacanka hadal dhex mari dagaal xooga lahaa dhacay khasaare dhimasho iyo dhaawaca dhaceen yani maadaama aan la xaqiiji karin laakiin khasaare dhimasho iyo dhaawaca jira aad a dhaceen kadibna ilaa hadda xiisada way taagan tahay labada dhinacna way ishor fadhiyaan wallahi niyow hadda dagaal goos goos ahaa socdo maleeshiyaad hubaysan iyo ciidamada kuwa dowladda ahaa dagaal hadda oo udhexeeya ma garat dagaal hadda joogsaday mas yani oo waxa ma jirto yani dadka waxay meesha ka bilaabeen barakaca aad u xooganaa bilaawday dhimasho iyo dhaawaca yani aa jiro oo yani ilaa hadda la xaqiijin karan tirada intay la eg tahay xiisadana marka marka sii dambaysa way kasii darayay dagaalkan ka socda deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa yimid kadib markii ay halkaasi ciidamo geysay dowladda federaalka kuwaasi oo deegaanka ka bilaabay khafaal xoogan oo ay kula kaceen odayaasha deegaanka iyo dumar aada u fara badan waxaana maleeshiyaadkan hubaysan ay ka gadoodsan yihiin xidhitaanka odayaashaas iyo haweenka kuwaas oo ay dowladda federaalka sheegtay in ay ku tuhunsan tahay in ay ku lug lahaayeen toddobadii askari ee waddada loo galay waxaana ilaa hadda kacsan xaaladda deegaanka ceelbaraf iyagoona dadka deegaanka ay sheegeen in weli is-hor fadhiyaan ciidamadii halkaasi ku wada dagaalamayay wararkii kasoo kordha deegaanka ceelbaraf waxaad kaga bagan doontaan wararkeenna iyo barnaamijteena dambe insha allah